waxaa si rasmi ah loo bilaabay dhismaha waddada laamiga ah isku xirta degmooyinka dhuusamareeb iyo guraceel taasoo dhowaan uu si rasmi ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugga u dhagax dhigay dhismaha ayaana ah tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo isku socodka dadweynaha ganacsiga iyo adeegyada bulshada ee labadaasi degmo mashruucan ayaa ka mid ah dadaalada dowlad goboleedka galmudug ay ku horumarinayso kaabayaasha dhaqaalaha iyo isku xirnaanshaha degmooyinka waxaa la filayaa inuu si weyn u yareeyo dhibaatooyinkii safarka ah ee gaadiidka gaar ahaan ee xiliyada roobaadka qaar ka mid a injineerada dhisaya wadadan ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha wadadan iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadeen magacayga waa injineer maxamed cilmi waxaan kamid ahay injineerada gacanta ku haya wadada dibudhiska wadada guraceel iyo dhusmareeb waxaa si rasmia u bilowday dhismaha wadada maalinkii afaraad socda waxaa meel fiican noo maraya face koowaad wadada oo ah sabbeyskii beyskii oo ah arakawadii waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in mar dhow ay meel fiican gaarto oo aan dibno mataqaanaa laamigii howsha laamigu bilaabato waxaan rajaynaynaa inay guuleysato mashruucan magaciigu cabdulaahi ashkar cumar waxaan ka mid ah howlwadeenada wadada isku xirta magaalada dhuusamareeb iyo degmada gurceel wadadaasoo horey u dhexdhigay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari iyo qoorqoor wadadaasoo feyskeedii koowaad uu hadda noo bilowday oo beyskii carakaawadi aan dhignay sidoo kaleeto maadaama meesha shaqa ay ka socoto wadadii laamigii hore ee meeshii ku yaalana hore loo feeqay haatana anagu waxaan maaraynay wadadii kale ee baabuurta mari lahayd si aysan hakad u gelin isku socodka wadada waxaan rajaynaynaa in howshu si qurux badan noogu qabsoonto intaanay inta hartaba laamiga isku xira dhuusmareeb iyo guraceel ayaa ahaa dhibaato weyn ay ku qabeen bulshadaas labada degmo taasi oo isku socodkiisa ay qaadan jirtay saacado badan